barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniinah lixda bisha janawari ee sanadka idaacadda duhurnimo waxaa daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashi ibraahim
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mida dhallinyarada aragga naafada ka ah ee ku nool magaalada muqdisho oo ka cabanaya habdhaqanka cusub oo ay sheegeen inay ku arkeen qaybo ka mida bulshada awalna marka hore xogaha waxaa iska haysay dhalinyarada culays dadka baahiyaha gaarka qabaan gaar ahaan dhalinyarada jecel inay horumar iyo samayso markii arrintaas dhacdayna si gaara iyo noo sii taabatay annaga dhallinyaradayadii oo meelo badan oo aan marka hore si fudud ku tegi jirnay ama dad aan la kulmi jirnay culays baa ka yimid oo markii la yidhaahdo qofkan waa qof aragla barnaamijkaasuu kaa rabaa xogaa waxaa qof walba soo xasuusanaya arrintii dhacday marka albaabo badan oo marka hore noo furnaa ayay naga soo xirtay
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay gabar u dhaqdhaqaaqda doorka gabdhaha ee ka qaybgalka siyaasadda kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn dhamaysan doortay way waxaa tahay dheeli tiran waxaa tahay oo waxaa tahay dhoolonkoday
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ilaa saddex qof oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu dilay weerarkii ay kooxda al-shabaab shalay ku qaaday saldhig muhiim ah oo militari kaasi oo ay adeegsadaan ciidamada maraykanka dagaalkooda ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah weerarkii shalay ka dhacay saldhigga manda bay ee ciidamada cirka ee gobolka laamo ee dalkaasi kenya ayaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr diyaaradaha maraykanku leeyahay ah iyo gawaari ay ciidamada maraykanku lahaayeen inta aan la iska cabin kooxda weerarka soo qaaday waxaana weerarkaasi uu ahaa kii u horreeyey ee kooxdan ku xiran alqaacida ay ku qaado ciidamada maraykanka ee ku sugan dalkaasi kenya afhayeenka ciidamada kenya ayaa sheegay in shan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay halkaasi kooxda xagjirka ah ee al-shabaab ee fadhigoodu yahay soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday saldhigga ay sida wadajirka u isticmaalayeen ciidamada maraykanka ee kuwa kenya weerarkan ayaa yimid maalmo yar un kadib markii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay saddex qof ku dileen weerar ay ku qaadeen bas gudaha kowntiga laamo
dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan isniintan maanta ah si ay ugu baroortaan janaasada jenaraal qaasim suleymaani iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray in uu ka argudi doono duqayntii maraykanka uu ku dilay jenaraalka madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqayno doono goobta dhaqanka ee iiraan haddii iiraan ay argudasho samayso waxaa loo ogolyahay inay laayaan dadkeenna waxaa loo ogolyahay inay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeenna waxaa loo ogolyahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada dhinaceeda la dhigo oo ay qarxiyaan dadkeenna naloomana ogola in aan tallaabo qaadno amaba aan taabanno goobahooda dhaqameed sidaasi uma shaqaynayso ayuu trump u sheegay saxafiyiin saarnayd diyaaradda air force one goor dambe oo axaddii ahayd afhayeenka aqalka nancy bolosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeed xubnaha dimuqraadiga waxay ku sheegtay in aqalka ay u codayn doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka si loo xadeeyo tallaabooyinka militari ee madaxweynaha ee ku aadan iiraan
waa tahay aan ku bilownay dhallinyarada aragga naafada ka ah ee magaalada muqdisho ayaa xilligan ka cabanaya culeysyo ay kala kulmaan bulshada gaar ahaana hay-adaha dowladda iyagoo weli dadkani maanka ku haya qaraxii lagu dilay duqii hore ee muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow sanadkii aynu kasoo gudubnay cabdiqaadir saxansaxo waxa uu ka mid yahay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee la kulmay culayskan la soo dirsay bulshada araggala ee ku dhaqan magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa wari ayaa ku wareystay cabdiqaadir saxansaxo magaalada muqdisho walaale barnaamijkaas waxaa kasoo koray arrin aad caqabad noogu annaga awalna marka hore xoogaa waxaa iska haysay dhallinyarada culays dadka baahiyaha gaarka qaban gaar ahaan dhallinyarada jecel inay horumar iyo samayso shaqeeyaan markii arrintaas dhacdayna si gaar ayaa noo sii taabatay annaga dhallinyaradayadii oo meelo badan oo aan marka hore si fudud ku tegi jirnay ama dad aan la kulmi jirnay hadday mas-uuliyiin dowlad noqoto iyo mas-uuliyiin gaar hadday noqotaba culays baa ka yimid oo markii la yidhahdo qofkan waa qof aragla barnaamijkaasu kaa rabaa xoogaa waxaa qof walba soo xasuusanaya arrintii dhacday marka albaabo badan oo marka hore noo furnaa ayay naga soo xirtay culayskaasna waxaad moodaa in weli na haysto iyadoo aan isleenahay dee markii la fiiriyo soomaaliya intaasoo qarax baa ka dhacday intaasoo dhibaataa ka dhacday dad baa un geysanaya soomaaliya haddana dadka bulshada inteeda kale ah waxaad moodaa inaynay saameyn gaar oo ku yeelan laakiin halkii qof ka tirsan dadka baahiyaha gaarkaa qaba marka hore dhacdaas inuu annagii si gaara noogu yeeshay saameyn waxa dhaca oo aada la kulantaan markaad xafiisyo tagtaan ama shaqadoon tihiin waxyaabaha la kulantaan maxaa ka mid oo noo sheegi karta okay waa mahadsanta walaal waxaa ugu horeyn nogla kulmaa aan la kulannaa caqabad ah qofka xafiiskaas ama meeshaas aan u soconno askarta joogto waardiyaha markaad tirahdo qof noocaasaan ahay waagur waxaan kala kulmi jiray soo dhaweyn in la fariisiyo in la isku dayo xataa qofka mas-uulka aan doonayno in nala kugu tago fariinkii la gaarsiiyo laakiin hadda markaan imaano oon dhahno qofkaasaan rabnaa nala ogaadin dadkii baahiyaha gaarka qabo inaan nahay xataa inaan askartii dhahdo xaggaasi meelahaas kala tago lamarkiisa wacdo mar kale raadsado meel kale usoo mara oo nala ku adkeeyo xataa haddii aan askartii dhaafno guduhi gudubna inaan mas-uuliintii sidii wejigii hore marka nalaku qaabili jiray ama soo dhaweyntii aan naloo haynin oo aanan fursadaasi hadda ay noqotay mid isxirtay oo aan hadda cidna aanan rabin inaan xafiisyada tagno ama shaqa aan soo codsano sidoo kale haddii aad maanta gudubto oo meeshii tagto oo shaqa aad qaban karto aad ogtahay inaad qaban karto ay meeshaas taallo in lagu dhiibaayo waxay noqoto wax adag oo waxaa lagu leeyahay shuruudo badan baa lagu weydiinayaa oo dee soomaalida waa iska taqaanaa in howlo adag oo aadan ka bixi karin adoo qof naafaa ama dhalinyaro ah in lagu diro bay noqonaysaa aad bay marka caqabad noogu noqotay haddaan nahay dadka baahiyaha gaar qaba gaar ahaan dhalinyarada waan gartay waxaa jiray shuruuc weliba meel maray dhisidda hay-adda naafada la sugayaa saan filay marka sharciyadaas maxay idinka difaacayaan markaad fiirisaan ahmiyadda idin leeyihiin
shuruucdaas waxaad moodaa weli horta in dadka dhallinyaradaasi hoose ugu soo daadegin oo ayna weli fursad u helin ay shuruucdaas akhriyaan ama wax ku daraan talo bixin ku lahayn waa dad waxaad moodaa aada aan arrintan dhallinyarada aan danaynaynin inay barnaamijkaas diyaariyaan wax hadda weynoo muuqdo oo ay difaacaya ama sharciga horyaallo dhahay dadkan xuquuqdaisaan waaye wixii dhacay saameyniga ku wada yeelan shakhsibaa geystay kama dhex muuqato laakiin waxaan rajaynayaa in dowladda iyo hay-adaha guud ay ku baraarugi doonaan in dhallinyaradan ay kamid yihiin bulshada soomaaliyeed qofkii wax geystay asagaa geystay laakiin in la tixgeliyo rabitaankooda laakiin sharcigaas hadda hay-addaas ma filaya in hadda si toosa qodob qeexaya xuquuqdaas inay ku jirto
waxaa tiri qaraxyo way dhacaan bulshada caadigaa geysata mana la kulmaanta kahor laakiin kii nasiibuu idin saameeyey marka sidee loo gudbi karaa caqabadaas sida gaarka ah idin taabanayso waxaan isle waxaa looga gudbi karaa laba shay kow horta mas-uuliyiintu inay fahmaan dadka dhibaatooyinka geysanaya inay ay tahay wax mabdaa oo maskaxdiisa ku jira aan ahayn wax indha iyo luga iyo gacmo iyo arag ku saabsan waa qofka fikrada uu qaba inay tahay kow horta inay u fahmaan labo dadka baahiyaha gaarka qaba ina ayaguna munaasabado waaweyn qabtaan isku yimaadaan muujiyaan inayna diyaar u ahayn ama ayn arrimahaas ayna rabin inay ka qayb qaataan ee horumarka dalkooda iyo dadkooda ay rama diyaar u yihiin aynan meelo badanna ay wacyigelin badanna sameeyaan dad badan oo mas-uuliin la kulmaan meelo badan kusoo bandhigaan inaynan arrintaas wax ay wada qabaan dadka araggala ama baahiyaha gaarka qaba aynan ahayn oo qof fikrad ku gaar ay ahay
inkastoo shaqo la-aanta guud ahaan dhallinyarada ay saameysay oo shaqadu yar tahay haddana si gaara idin taabataasaa ii sheegteen sababta maxay tahay waxay noogu taabanaysaa walaale si gaara waxa weeye bulshadana soomaaliyeed cabdiqaadir kuma baraarugsana qof naafaa gaar ahaan qof arag la horta inuu wax qaban karayo waa midda koowaad tan labaad waxa weeye shaqooyinka marka la qabiyo midda dowladada iyo midka gaarka ay leeyihiin qof gaara markaa shaqadiisa qof arag la codsado oo aad shaqadii qaban karto aqoonteeda leedo shahaadadii wadato laba arrimood buu ka fikarayaa kow arrinta koowaad waxa weeye qofkan haddaad shaqo siiso yaa wadaya yaa gurigiisa geenaya yaa shaqada keenaya taasuu ka fikirayaa laba waxaa kaloo jirta soomaalida wax caadaysatay oo ah qof kasta markuu meel furto ama shaqo in garabeysh wax lagu keeno marka wuxuu ka fekeraya aniga hadda kahor qiso igu dhacday waxaa jirta nin baan shaqo u doontay xafiisa muddo kadaba wareegaya markii wuxuu yiri niyow qof arag la abaa tahay adaa u baahan cid kuu kaalmaysa marka haddaan adiga shaqada ku siiyo waxaan u baahanayaa inaan qof kala shaqaalaysiiyo oo adiga ku wada marka labadaa lacagood oo iga baxaysa waxay ii awoodaa hal qof oo ka yar inay gu shaqeeyo inaan heli karayo marka fursadaas kuma siin karu dhahay dad badan ay ku dhacdana waa jirtaa caqabadaas waan haysataa tii xagga dowladda ahayna waxaa jira caqabado badan la isku horgooyey qofkeen qaarkood lagu xiro xildhibaan keen xagga keen qof la yaqaana keen qof arag labaatay waxba ma qaban kartid gurigaaga iska joog liidid badan annaga dadkayga dhallinyarada ah dadka aragga lahayn waxaad moodaa inaanan marka hore aynan jirin fursad weyn oo muuqata oo waddanka ka jirta oo shaqa oo dadka aragga naafada ka ah loo diyaariyey hadday dowladda tahay hadday dadka barefska tahay marka waxaan raadinayna waa shaqo xoog iyo aan dadka dhex gala ahay shaqo gaar nuga oo nagu haboon aan qaban karno oo weyn nalama diyaarin laakiin waxaan jecelnahay inaan mar walba u adkaysano caqabadaas kana gudubno dadka bulshadana waxaan ka codsayn inay ku qaymeeyaan qofka biniaadamka dadnimadiisa iyo aqoontiisa iyo kartida uu leeyahy aan lagu qaybin indhahan yarka dhirta looga leexanayo
kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir saxansax oo ka mid a dhallinyarada qaba baahyaha gaarka ah ee magaalada muqdisho oo u waramaya cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna muusigaasi wuxuu hordhac u yahay codka macaan ee fanaanka cawaalo aadan iyo mis xiis
dhamaysan doortay way waxaa tahay dheeli jiran waxaa tahay oo waxaa tahay dhoolonkoday dhamaysan doortay way waxaa tahay dheeli jiran oo waxaa tahay waxaa tahay dhoolonkoday
intaa iga celinaya intaad igu dhararan tahay qaybkay waan dhaafaya dhaafi dhaafi dhaafi
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta faadimo cabdalla waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee qurbaha ka guuray ee dalka dib ugu laabtay waxaana hadda ay ku nooshahay magaalada kismaayo oo ay ka bilowday olole ay ku dhiirigelinayso gabdhaha leh hanka ka qaybgalka siyaasadda faadimo dhowaan ay waxay booqasho ku tagtay dalka jabuuti waxaanay u warantay wariyaha v o a sagal siciid faarax horta runtii inay kismaayadii hore ma aha hadda kismaayada oo aan deganahay kismaayada liiga sheekeyn jiray ma aha kismaayada liiga sheekeyn jiray meel furfurana ahayd oo gabdhaha meel walba ay ka joogaan bangiyada ka shaqeyn jiray dowladda ka shaqeyn jiray hadda gabdho kuma arkaysid waa waa culayska ugu weyn oo hadda kismaayo saaran oo jubbaland maamul goboleedka jubbaland saaran soomaalida dhan saaran laakiin runtii ani xamaraan ka imid xamar gabdhaha meel walba ku jiraan meel kastoo tag dowlad tag hay-adaha tag bangiga tag gabdhaha joogo kismaayo gabdho kama muuqdaan ayaan hore waxaan fiirsanayay cajrad yar oo laga soo duubay jubbaland t v ee kasoo duubtay oo gabdho laga soo duubay oo ay ka qaylinayaan jaamacada kasoo baxeen shaqo looma ogola meel walba waa laga xirxirtay waxaana keenayo dhaqaalaha kismaayo weli waa dhaqaalo liita oo hadda soo koraayo inay waxaana shaqo badan ayna u baahan tahay dhinacaas in gabdha dowladda aad loogala hadlo oo lagu caawiyo in gabdho lasoo ogolaado laakiin hadda waxaa moodaa inay baarlamaankii hore saddex gabdhood keliya ku jiray baarlamaankaa sideedaa ku jira ya marka gabdhahan hadda waxa umalaysa inay soo kacayaan hadda laftikooda cadkooda soo goosanayaan way qaylinayaan marka aamusada waxba laguma siinayo musantaha ha qofka qayliya wax la siiyaa marka hadda gabdhaha hadda waxay fahmayaan reer kismaayo qayladaas waa inaan meel walba ka galnaa dhinac walba ka galnaa soomaaliya waxa burburiyo waa cadaalad xumo haddaan cadaalad soo noqon dadka aysan iska dhex arkin meel walba ya dhibkaa nagama haraayo marka qof walba dan ugu jirtaa ma aha inaad dumar iyo dhallinyaro kaliya riixeyno waxaad kulligeen wax noogu jiraan danteena noogu jirtaa in cadaalad ay imaado in qof walba iska dhex arko dowlad iska dhex arko mashruucyada iska dhex arko inay barnaamijyada sameyna iska dhex arko tvga iska dhex arko markaasoo marka la degaayo ragga waxay leeyihin dumarkii shaqadooda guriga iyo hooyadinimadii ciyaalkii kasoo bixi laayeen wax kale u socdaan marka toodii ka tageen dhaqabiis waa ay leeyihin maxaa leedahay soomaaliya intaysan burbur ka dhicin gabdhaha meel walba joogeen ya gabdho meel walba ka shaqeynaan soomaaliya waxay lahayd gabdho diyaarado wado waa ka horreyn afrikaan kale in maanta noogu dhaho keliya guryihiina ka soo cararaysaan imaanaysa waa dad dhaqankooda naftkooda iloobay waa dad taariikhdooda iloobay ya waxaa muhiim ah in hadda aan xitaa soomaaliya mar waxaa laga hadlaa boqolkiiba soddon in gabdhaha la siiyo anigu waa kasoo horjeedaa boqolkiiba soddon meel ciriiri ina la geliyo ma rabno waxaan rabnaa in gabdhaha xaqooda la siiyo ayagana ay soo dhexsadaan runtii ayaga markay soo dhexsadaan keliya xaqooda la siin doonaa gabdhahan waxaan kula talinayaa in aysan isduuduubin oo meel gooni ay fadhiisan oo se- oo second class citizen in loola dhaqmo kale aysan noqon aysan cabsanin xaqooday leeyihiin midda kale runtii soddon sano aan sugayna inay ragna waddanka nadiifiyaan inay dejiyaan maxaan haynaa maxaan ka haynaa in maalmo walba qarax iyo dala- balaan waa sii soconaa gabdhaha roolkooda wadankan way ka gabeen wadankan laba gacmoodaa wax qaban karto hadda hal gacan keliya shaqaynaysa gacanta kale waa gabdhaha iyo dhallinyarada waa inay yimaadaan waa inay roolkooda la soo baxaan waa inay contribution sameeyaan markaas nabada imaanayso meel niman keliya ka taliyaan nabad kama imaanayso runta haddaan isu sheego soddon sanaan sugnay soddonka sano nagu filan ingiriiska waxay dhahaan waxay dhahaan if you're not on the, eh, on the table you're on the menu haddaadan dadka talada wada ku jirin dadka loo talinaayo aad ka mid tahay marka doorka gabdhaha haddaysan soo gelin doorkooda xoog ku soo gelin waddankan ma degaayo midda kale fiiri markay qa- wax wax dhacaan ama ha noqoto qarax ama ha noqoto siyaasad xunoo fashilanta ama ha noqoto inay inay daadka iyo waxa dhacaayo roobabka badan oo imaanayo barakacad ku dhacaayo dadka ugu saameynta badan oo eh, waxa dhibaatooyin saameeyaan waa carruurta iyo hooyooyinka haddaysan ayaga marka talada ka mid noqonin ya weligood saasay u- u barakac ugu jiraayaan Een, qurbaha marora ka soo noqotay Een, markii aa imaanaysay wixii ku dhaqaajiyey maxay ahaayeen Eh, south africa markaas deganaa johannesburg ee, waxaan tv ka daawaday qaxii oo qaxa aan dhihina waxaa waaye soomaali badanoo actually qaxa ahayd labaad markii ee, abaarihii ko- laba kun iyo koob iyo tobankii abaaro badan abaaraha dhacay badan yaa dhacay ee, soomaaliya ka dhacay dad badanaa soo baxay marka soo qaxay tv-gan ka daawanaya marka newskan ka daawanaya dad soo qaxay waxay soo xasuusiyeen aniga waqtigan soo qaxay aniga waxaan soo qaxay 1991 aan kasoo tegay soomaaliya Ee, marka ee, waxaan dareemay een, wadankii inuu dad- dadkii in dad u baahan yihiin inay caawimaad u baahan yihiin haddee maalmo walba lama fiirsan karo anagoo dibadda joogna ma fiirsan karin soomaali qaxayso weliba ay u badan yihiin hooyooyin iyo caruur ay u badan yihiin dhalinyaro badan adoo kale oo dabada shaqo abuura bilaabeen imse qof aslada adi shaqo hadda waa abuurto adig kula shaqeeyo hadda abuurka ugu fiican runtii haddaan rabaa inaan sameeyo waagii hore shaqooyinka a- aan sameynaya waxay ahayd waxaa u qaadanaya dhalinyaraha waxaa u qaadanaya in la tababaro la xoojiyo inay ah, hay-adaha eh, markaan aan ka shaqeynayo dhalinyarada aan qaadanay tababaro fiican aan siinay markaan dowladda la shaqeynaynayna oon caawinaynayna dadka dowladda ka shaqeeyaan dhisaynay shaqadeeda dhanba waxay tahay in dad la dhiso yaa waxaan us- haa, waxaan usoo maxay la fiiri wadankan burburay waxa burburay wa- dhul ma ahan waxa burburay guryo ma ahan waxa burburay waa shacab waxa burburay waa soomaaliya lala dagaalamay niyadda iyo maskaxda soomaalida lala dagaalamay waxa u baahan in la dhisana waa taas marka taasaan ka shaqeey waa sh- waxa- dhan aan ka shaqeey waa intaas sida dhalinyaro loo soo bixin lahaa sida loo caawin lahaa sida capacity loo siin lahaa ayagana ay marka dad kale usoo gacan qaban lahaayeen kismaayo aad joogta hadda aa shaqo ka haysaa iiga waran kismaayo hadda waa magaalo noocyaa la oran karaa kismaayo waxay isu xasuusaa soomaalida hore intaan ka qaxin markii amniga loo fiiriyo iyo dhaqankii hore la fiiriyo waa magaalo midda kale aad u fudmaysa oo oo markii wadankii eh, qabta dhacday eh, ma- ma- holofka kismaayo waxaa la deganaa six point seven square kilometers aa la deganaa maanta waxay kismaayo mareysaa thirty four to thirty five meelaha square kilometers mareysaa waa magaalo yani si dhaqsaa xooli ku- ku fidmayso
waa tahay aad bay u mahadsanta taasi waa faadumo cabdalla u waramaysay wariyahayaga jabuuti sagaal siciid faarax haatanna kusoo dhowaada wararkii dhinaca ciyaaraha cabdiqaadir samaka
aan ku bilowne kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska ayaa ka bilowday dalkaasi iyadoo kooxuhuna ay ka nasanayaan kulamadii isdabajoogga ahaa ee horyaalka premier leaga ee boxing dayga waxaana hadda kulamadii dhacay ka mid ahaa kooxda bristol robles ayaa waxa ay barbaro laba iyo laba la gashay kooxda coventry city kooxda kale ee burtonna waxa ay waxaa afar iyo laba oga badisay kooxda northampton town charlatonna waxaa hal iyo eber oga badisay kooxda west brom albion chelseana waxa ay labiyo eber oga badisay kooxda nottingham forest oo xili waayaheedii ka mid ahayd kooxaha ugu awooda badan qaaradda yurub taas oo ku guulaysatay koobka uefa champions league xiliyo hore laakiin hadda ka dagaalamaysa xagga hoose kooxda crew alexanderna waxaa saddex iyo hal oga badisay kooxda ah, barnsley crystal balacena hal iyo eber ayaa looga badiyey oo kooxda derby county ayaa ka badisay kooxda derby county waxaa ku jira ciyaaryahan wayne roney oo ka mid ahaa ciyaartooydii ugu goolasha badan horyaalka ingiriiska waxaana hadda uu ka mid yahay shaqaalaha tababarka ee kooxdaasi isagoo sidoo kalena u safta kooxda kabtanna u ah kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda midlesbra waxa ay barbaro hal iyo hal la gashay kooxda tottenham hosper waxaana kulankan uu ahaa mid adag kooxda kale ee queensburg rangers waxa ay shan iyo hal oga badisay kooxda swansea city sheffield unitedna laba iyo hal ayay u garaacday kooxda a f c faydal liverpool oo kulankeeda si weyn loo wada sugayey oo la ciyaartay kooxda everton islamarkaana uu ahaa kulankan mid ka mid a kulamada derbiga ee merseyside ayaa liverpool waxa ay ku adkaatay hal iyo eber waxaana everton ay dadaal muujisay in ay iska soo gudaan goolkaasi laakiin kooxda liverpool oo la celin la'yahay islamarkaana weli aan laga badinin xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada ingiriiska ayaa hadda waxa ay muujisay awoodda ay u leedahay walow tababare georgian clob uusan qarinin dareenkiisa ah in kooxda everton ay ahayd koox adag oo ciyaar soo bandhigtay everton hadda waxaa hogaaminaya oo majraha u haya tababare carlo ancelotti oo laga soo eriyey shaqadii kooxda napoli ancelotti ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn qaaradda yurub iyadoo lagu xusuusto inuu ku soo guulaystay koobka horyaalada yurub islamarkaana kooxdii ac milan uu ka dhigay koox weyn oo laga baqo awood sarena leh islamarkaana kooxihii yurub ay waagaasi ka baqi jireen laakiin ancelotti ayaa wixii milan ka dambeeyey waxa uu soo tababaray kooxaha real madrid iyo bayer munikh oo dhammaantood shaqadooda laga soo eriyey iyadoo naabolina ay ahayd tii u dambeysay ee laga eriyo hadda everton ayaa doonaysa in ancelotti uu markaasi heer gaarsiiyo dhegaystayaal wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
cabdulqaadir samakaab iyo cayaarihii ayaan intaasi ku dhaafaynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanka mursal muuse
tusmooy aragtidaadii iigu tii iigu tix kalgacaaloo siduu ii siduu ii tumaatii waan la tii waan la tiicayaa tusmooy aragtidaadii iigu tii iigu tix kalgacaaloo siduu ii siduu ii tumaatii waan la tii waan la tiicayaa qalbi aad ku taala ammaantaada tiriyo taahan ku riimiyo tawawaca madaayi qalbi aad ku taala ammaantaada tiriyo taahan ku riimiyo tawawaca madaayi tusmay aragtidaadii iigu tiix iigu tix kalgacalo siduu ii siduu ii tumaatii waan la tii waan la tiicayaa tusmay aragtidaadii iigu tiix iigu tix kalgacalo siduu ii siduu ii tumaatii waan la tii waan la tiicayaa kalgacayltisqaada igu taagay leebko talabada la luude talabada la luude adna tima haldhaaye tashi mau samayna adna tima haldhaaye tashi mau samayna adna timo haldhaaye tashi mau samayna adna tima haldhaaye socodka tallaabada tuulmuun tuulmuuni qurux iyo tiraab tiraab iyo weedhu dareenkay dareenkayga taabtee socodka tallaabada tuulmuun tuulmuuni qurux iyo tiraab tiraab iyo weedhu dareenkay dareenkayga taabtee tigaadiyo barwaaqooy tusma lagu nagaadiyo waxaa tahay tusaalaha codkaasi fanaanka mursal muuse wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan casha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaa tahay tusaalaha haween lagu tilmaamiyey socodka tallaabada tuulmuun tuulmuuni quruxdiyo tiraab tiraab iyo weedhu dareenkay dareenkayga taabtee socodka tallaabada tuulmuun tuulmuuni quruxdiyo tiraab tiraab iyo weedhu dareenkay dareenkayga taabtee kalgacayltisqaada igu taagay leebko talabada la luude talabada la luude adna tima haldhaaye tashi mau samayna adna tima haldhaaye tashi mau samayna adna timo haldhaaye tashi mau samayna adna tima haldhaaye tashi mau samayna xayltisqaada igu taagay leebko labada lal